aad umaadsantaha waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aaltaa ka baxsan oo ah waxaa la yidhahdaa inta badan axmedoobe wuxuu uga duwan yahay maamul goboleedyada madaxdeeda dib u heshiisiinuu inta badan wax ku raadiya ama qofkii kasoo horjeeda u taga laakiin haddana baarlamaanka hadda ka dhisan halkan dowlad goboleedka jubbaland cabasho ayaa ka imaaneysa dad badan baa intay ka xanaaqaan bay ka tageen marka maxaad u malaynaysaa maxay u cabanayaan dadkaas
xasan waxaan rabaa inaan kuu sheego horta wadankani dhowr iyo labaatan sanoo burburay maaha dhismuhu inuu burburay cuquushii dadkaa baabaaday waxaa reconciliation iyo dibu heshiisiin iyo inaan nin walba gurigiisa ku garaaca keenaya waxa weeyaan war waxa aan soomaalinimo raadino amni darada amnigu waa shayga ugu muhiimsan maanta muqdisho waxaan isleeyahay ma aha dhibaatada ka jirta al-shabaabka keliya maaha sistamka dowladda la qayb ka ah amni darada muqdisho ka jirta ama ha noqoto istaafyada faraha badan ama nooca qabaayilka u dhaqmaya yani qaabka ciidamada loo waxaynayo iyo sida magaalada hubku isugu yaacsan yahay oo kale waa wax ay mas-uuliyaddeeda dhab badan qaadi karaan xildhibaanada qabiil baa soo doortay xildhibaankani xasaanad buu leeyahay waxaa la rabaa waxa ugu shaqeeya inay noqoto khidmada dadka soo doortay qabiilka iyo tii guud inuu waxeeyo xildhibaanku haddii markaa uu u fakaro si sidaa ka baxsan oo isagoo ama fawdo ama kicin hadda maalan xildhibaan baa wuxuu ka odhanaya shabaabkii waad garanaysaa xildhibaanadii laftirkooda waxay ka geli karaan bay ka gelanayaan waxay isku dayaan qof kasta oo dowladda inay isticmaalaan qofkii markaa wuxuu u baahan yahay in la xakamayn karayo oo waxyaala fiiri wax badan waxaad u baahantaha inaad xagga nabadda iyo kelmadda fiican iyo anu waxaan ahay qofka ugu lugin ee maanta qof waliba intuu u yimaado oo odhan karayo war axmed khaladkanaa jira sidaan waa waxaan rabaa inaan ka tago waa legacy iyo taariikh ma aha nin mustaqbal siyaasadeed iyo inuu siyaasad quuta iyo inuu ka irtisaaqa iyo midla u jeeda mayn nooca markay tahay marka anigu waxaan rabaa wixii saxana qofku inuu igala hadli karo wixii khaladana inuu igala hadli karo dariiqeeda aan marayn marka waxaan isleeyahay anigu hadda labada xildhibaan ee baarlamaanka aan maaldhoodna arkayay iyaga oo ka saaray mid ka mida lix bilood ka hor bay beeshii soo gudbisay oo tiri ninkaasi maslaxada jubbaland iyo tareerkanaga midna kama shaqaynayo waxaan u baahannahay xildhibaankaas in la bedelo aniga golaha baarlamaanka markaan xogtaan waxaan ku leeyahay waxaas waxba kama jiraan bal ninkii isaga intii lala hadlo waxa uu ka hadlay maanta haddaad weydiiso tabasho la taaban karayo maala hadda xildhibaanka ugu dambeeye wuxuu yidhi dad baa lasoo qabtoo xabsiga ku dhintay buuri soo saas ma ahayn eraygu ka hadlayay mid kalena wuu xiran yahay buuri eray noocaasaan filayaa hadallada ka jirayna ka mid ah niman baa dhis doontay shacaba shacab kalea la dagaalamay niman kale baa la tuuriyey ninbaa xabad lagu dhuftay waa la dilay meydninkii xabada ku dhuftay iyo kii toorida ku dhuftayba meydkiibaa lasoo qaaday kii xabada ku dhuftay kaadigaa ku dhegtay isagaa magaalada yimi mamaalu kusoo galay isbitaalaleegiya kaadigaa igu dhegeen kuwii kalea ka warhelay reerkii uu ka dhashay aan soo dhiibayna ninkani waa gacanku dhiiglihi waa la xidhay sakaraad buu ahay xabsigiiba ku dhintay yani yaa dilay muxuu ku dhintay waa wax dambiga qof waliba ogyahay yani taasoo kale inaad qabiil u suurayso oo tiraada nin gacan ku dhiigla yani dadku hadday doonayaan inay fawdo iyo qaabkan iyo ku noolaadaan anigu dibooshisiin baan wadaa waxbaan isu keenaya lagas baan rabaa inaan ka tago laakiin waxaan aqbali karaynin waxaan intaa kusoo daaranan anagu waktigeeda dhan u laminay wiil ama dibadda ka yimid oo le anigu baasboor baa wata ilmahaygu dibadday ku noolyihiin inshorance wax caafimaadkooda ku jiraa kan kan kan sidaan raboo saas iyo saasa hebel haddaanan anu mas-uuliyaddaa qabanaynin oo mas-uuliyadda aan anu qabanaynin anigu maxaa igaga baaba'aya maxaa iga hallaabaya anagu dhulkii baan joognaa dhibkii baa nagu dhacaya ubadkii iyo wixii oo dhan baa meeshii yaalla ninkan maladan maaha maxaa nagaga xidhan markaa marka qofka aniga su-aal raba ee waxtabana intu uu yimaado hay weliba si dabligan waxaan diyaara inaan xataa miidiya aan ka doodno oon ahaye su-aasha intuu weydiiyo aan miidiya isaga jawaabo darta xakamka dadkaa noqon karaya dadkaa kala qaadi kara